إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan dowladda federaalka ayaa xalay dishay mas-uulkii ugu magacownaa guddoomiyaha degmada hodan ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya askar ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa ku dhintay warar madaafiic loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhigay ka degan yihiin degmada buurdhuuba ee gobolka gedo qarax ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen sarkaal iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka luuq iyo dolow faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya warar lagu qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada mondera weerar lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada jubbaland ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada mondera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ay gumaysato kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro geystay khasaaro kala duwan waxay ka fuliyeen gobollada banaadir iyo shabeellooyinka saddex askari oo ka soo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur beesha baadi cadde ayaa wabar ku dooratay munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jalalakhsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من askar ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa ku dhintay warar madaafiic loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin degmada buurdhuuba ee gobolka gedo warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgallo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay shalay iyo habeen hore waxa ay geysteen weeraro kala duwan kuwaasoo lala beegsaday shisheeyaha iyo qaar ka mid a soomaalida la shaqaysa weerar xalay ka dhacay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaa lala beegsaday qaar ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka weerareen saldhig halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland diryaanka hubka la iswedaarsanayay ayaana halkaa laga maqlayay faahfaahin dheeriya kama ynaan helin inta uu leegyahay haddii khasaare halkaa uu ka dhashay geesta kale ugu yaraantii laba askari oo etoobiyaan ayaa ku naf waayey duqayn xarakada shabaabul mujaahidiin shalay ay la beegsatay saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada buurdhuuba ee gobolka gedo madaafiicda ayaa waxa ay ku hoobteen dhufaysyada ciidamada etoobiya ay halka ku leeyihiin waxaana la arkayay holac iyo qeyqka baxaya isla gobolka gedo inta u dhexaysa magaalooyinka luuq iyo doolow ayaa waxaa shalay ka dhacay qarax kaas oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen sarkaal iyo ciidamo asiga la shaqaynayay gaariga ayaa la sheegay in burbur gaaray waxaana dhaawacyo ay soo gaareen sarkaalka oo la odhan jiray cabdirasaaq iyo afar ka mid ah ciidamadii la socday cabdirasaaq ayaa xilkiisa lagu sheegay inuu ahaa taliyo urur habeen hore ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ciidamada kaydka kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga mandheera ciidamada kenya ayaa markii muddo dagaalku socday cagaha wax ka dayey taasina waxa ay sababtay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin saldhigga ay la wareegaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa burburisay saldhigga ciidamada kenya halka ay ku lahaayeen iyo weliba xarunta shirikadda isgaarsiinta kenya ee safaricom ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale waxa ay weerareen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaan hoostaga degmada mandheera oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ciidamadaasi oo uu hogaamiyo ninka la yidhahda cabdirashiid janan ayaa la sheegay ugu yaraantii saddex askari in laga dilay saddex qorina laga furtay dhanka gobollada shabeellaha hoose banaadir iyo weliba shabeellaha dhexena waxaa shalay ka dhacay weeraro kala duwan oo ay fulisay xarakada shabaabul mujaahidiin gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed cabdulqaadir siidii ninka la yidhaahdo ayaa shalay waxa uu ka badbaaday qarax lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose waxaa la sheegay in kolonyo asigu uu la socday qarax lala beegsaday kuwaas oo ku socdaalayay waddada aadaah garoonka diyaaradaha ee belidoogle qarax xarakada shabaab almujaahidiin la beegstay cabdulqaadir siidii waxaa ku naf waayey saddex askari oo ilaaladiisa ahaa halka afar kalena ay ku dhaawacmeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kana tirsan gobolka shabeellaha hoosena asigana shalay gelinkii dambe xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku dishay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaana kuwa ka howlgala magaalada muqdisho waxa ay shalay duhurkii suuqa bakaaraha ku dileen sarkaal la oran jiray dhuub cabdi mere oo ka tirsanaa jawaasiista amaba sirdoonka dowladda federaalka ah dhuub ayaa la sheegay goor dambe dowladda federaalka inay halkaasi meydkiisa ka qaadatay waxaa dilkiisa uu ku soo aaday xilli habeen hore saddex saldhig oo ku yaala magaalada muqdisho xarakada shabaab almujaahidiin ay weeraro ka fulisay weeraradaasi oo ahaa kuwo foolka fool ah geesta kale guddoomiyaha degmada yaakshid ee magaalada muqdisho ayaa shalay waxa uu ka badbaaday qarax ay la beegsatay xarakada shabaab almujaahidiin kaasoo qorshihiis u ahaa in lagu qaarijiyo amaba lagu dilo waxaa la sheegay in mid ka mid a dadkii guddoomiyaha la shaqaynayay uu halkaa ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka shabeellaha dhexena ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin shalay waxay dhabaha u galeen ciidamo ku socdaalayay inta udhexaysa deegaanada gololey iyo qarimow ugu yaraantii hal askari ayaa ciidamadaasi laga dilay waxaana laga furtay qori iyo boosh waxaa sidoo kale xusid mudan in halkaasi lagu dhaawacay laba askari waxaa suuragal ah in howlgallada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay fuliyeen intaasi ay kasii ballaaran yihiin laakiinse intaanu idiin soo gudbinay waa intii macluumaadkooda amaba xogtooda aanu helnay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur tafaasiisha warkaas waa kan maxamed muudey
xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ayay aada isku soo tarayeen askarta ka soo goosanaya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee la shaqeeya shisheeyaha ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud isku soo dhiibay tiro askar ah ciidamadan oo ay tiradoodu ahayd ilaa iyo saddex askari ayaa kasoo baxay safka ciidamada farmaajo kuwaas oo ka howlgeli jiray degmooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa ay ka sheekaynayaan qaabkii ay ugu biireen askarta dowladda federaalka iyo waxyaabaha ku kalifay in ay isaga soo tagaan ciidamada farmaajo maxamed xasan macali cabdulle xamar uga beer xamar laba biloan ka tirsanay hawshaan qabdhay waxay howl askirnimo ay ahayd howl askirnimo ahayd istaafay ahayd sidaasaan u aanminaa shaqadii sidaasay ahayd waxaan u ahay nin guddoomiye ku-xigeen gobolka banaadir axmed xasan dhagacadaa layidhaah waxaa igu dhalashay nimankaasn niman maaragtay aan fiicnayn inay yihiin oo adiga diinka bax ay wadaan oo aynan ila fiicnayn anigana qaabkaas magaan ogaadhay sidaas awgeedaan inaan iska soo baxoon islaamka isku aado oon issoo dhiibo sidaas micnaan ku go'aansadha anigana qaabka la iso dhiibo qaab fiican waaye oo ku faraxsanahay haddana micnaa waa ku qanacsanaa diilaad
daahir cabdulqaadir cabdi waxaa igu dhaliyay inaysan waa isfahmi weyne diin ahaan iyo qaab ahaanba isfahmi weyne cismaan xuseen qayliye oo ku magaca dheer dhoxol labada kun iyo toban iyo sideediiyaan ku biira nabad suugadan waxa yidhahaa kabacdina waa boolisaan noqonnay kabacdina waa ka soo baxay waxaa igu dhelshay inaan ilaahayna ka cabsado damacayaga dantaydana aan daba kaco sidoo kale waxa ay fariin baaq ah u direen askarta kale ee weli ku howlan la shaqaynta ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalka waxaan baaqi lahaa inay isoo dhiibaan walaalaha islaamka ay isoo dhiibaan oo ay shaqada ku jiraan shaqo ee maaragtay arxandaraa waaye oo adiga diinka baxa waaye inay isoo dhiibaan islaamka isoo dhiibaan oy sida fiican ay iska yeelaan oy waddada qaldan ku socdaan micnaha maaragtay iskusoo dhiibaan oo adiga sida mursidnimaha oo adiga ishag maaragtay gaalnimada ay maaragtay ay ka toba keenaan saasaan ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqayaa wixii dantooda ku jirto ilaahay ka cabsi inay aqoonsadaan waxaan ugu baaqaa inay dantoodana aqoonsadaan toobana keenaan safkaasna ka soo baxaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka mid ah goobaha ay sida wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka mid ah goobaha ay sida aadka ah usoo gaarayaan firxadka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo dowladda federaalka ayaa xalay dishay mas-uulkii ugu magacownaa guddoomiyaha degmada hodan tafaasiisha warkaas waa kan mar kale cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa xalay xili dambe inta udhexaysa isgoysyada aadan cadde iyo howlwadaag waxay ku dileen gudoomiyihii degmada hodan ee dowladda federaalka cabdixakiim dhagajoon oo shalay uun dalka dib ugu soo laabtay kadib markii lagu soo daweeyey dalka turkiga halkaas oo bilo ka hor loo qaaday markii xarakada shabaabul mujaahidiin qarax ay la beegsatay dhagajoon ayaa waxaa la wariyey in isla shalay uu ku dhawaaqay in uu sii wadayo howsha loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo ah mid lagu beegsado dadka tawxiidka ehelka u ah wakhtiga la dilayey dadka badankood way hurdayeen maxaa yeelay waa labadii ama sideedii saac ee habeennimo ee xilliga dambe kadib waa wakhti ay socdaan ciidamada iyo saraakiisha dadka muslimiinta ah guryaha ugu daata ee argagaxa geliya mase hubno haddii shaqada wakhtiga u hayay ay taa ahayd iyo in kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa rasaas huuyey gaarigii uu saarnaa goobta ayuuna ku dhintay meydka guddoomiyaha degmada hodan ayaa wax yar kadib meesha laga qaaday waxaana qabarka geeridiisu uu gaaray xafiisyada dowladda federaalka ah ee magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finishe ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay geerida ku timid wiilka dhallinyarada ah ee uu ka kaasha jiray shaqada maraykanka iyo xulufadiisa lagu raaligelinayo ee loogu yeero la dagaalanka argagixisada qoraal uu soo saaray cumar finish waxa uu ku sheegay in guddi uu u saaray aaska sarkaalkan maamulkiisa laga dilay geesta kale waxa uu ku taliyay in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo dilka dhagajoon loo geystay islamarkaasna la iskula xisaabtamo durbadiiba dowladda federaalka waxay xirtay saraakiil iyo ciidamo dhacdadan lala xiriirinayo waxaa ka mid ah taliyaashii biliiska ee degmooyinka waaberi iyo howlwadaag sidoo kale waxay wararku sheegayaan in ayagana la xiray ciidamadii joogay kontaroolka dhagajoon lagu dilay faahfaahin kama aynaan helin haddii dilkani uu ahaa mid guddoomiyaha loola qastay iyo in kale dowladda federaalka ayaa mararka qaar iska disha xubno muhiim u ah iyadoo si ulakac ah loo tooganayo waxaa kale oo dhacda in wakhtiyada qaar ciidamada dowladda federaalka oo cabsanaya dadweynaha ay xabado ku furaan iyagoona aan dhan ka lahayn shacabku in ay dhintaan iyo inay dhaawacmaan toona markaasna waxaa xusud mudan in xilliyada qaarkood xubnaha dowladda federaalka ka tirsan oo aan iyaga loo qasdin xabaddu ay ku dhacdo sidaasina ay ku dhintaan amaba ay ku dhaawacmaan beesha baadi cadde ayaa wabar ku caleema saaratay munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan warbixinta warkaas waa kan haashim cabdinaasir dhowaan xaflad ballaaran oo ay wabar guud ku caleemo saaratay beesha baadicaddeex ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jallaqsi ee walaayada islaamiga ah hiiraan taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta uga sarraysa walaayada islaamiga ah hiiraan ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad kala duwan oo ka yimid goobo kala duwan qaar ka mid a martidii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa si aada ula dardaarmay wabarka cusub ee ay dooratay beesha baadicadde kaas oo lagu magacaabo wabar cumar wabar cabdi ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonnada jufooyinka ay ka kooban tahay beesha baadicadde waxayna sheegeen in ay doorteen hoggaan ay ku midaysan yihiin islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan dhammaan walaayada gobolka hiiraan waxaan ugu mahad celinaynaa haddii aan nahay anoo ku hadlayo beesha baadicadde magaceeda waxaannu leenahay mahadi ha ka gaarto waxaan ku soo dhowaynaynaa dadka diriskanale eh walaayada gobolka ugaasyada nuqubada waxaan ku soo dhowaynaynaa calool furan weji furan ku soo dhowaada xaleymasaarka aan iskugu imaanay wabarka baadacad waxaa malaynayaa wabarkii kow iyo tobnaad waaye annaka kanaan nafacnahay annaka wax badanaan soo wadnay ilaahay mahad ha ka gaarto walaayada islaamkeena ilaahay mahad ha ka siiyo waxaan leenahay wabar ummadeedu waa maahina wabar qabiil ma aha wabar ummadeedu waaye asagana
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoo carabka ku adkeeyey in ay si weyn ugu faraxsan yihiin wabarka cusub ee ay caleema saaratay beesha baadicadde maanta ma aragtaa waxaan aad ugu faraxsanahay qalbigaygana ma aragtaa laga yaabo kelimaad badan ee aan dhihi lahaa inaan dhihi waayo farxadda aan taagana oo ah duubitaanka wawar cumar wawar cabdi wawar maxamed wawar cali wawar cilm ilaahay waxaa weydiisan ha noo xafid insha allahu tacaala kaalinta iyo shaqada loo igmadayna kii ka soo baxa allaha ka dhigo farxaddayda waxay tahay marka maanta marka waxaa ilaahay ku mahadsan yahay inaan ka qayb galo intaanu muslimiin ahna maaragtay markhaati aan ka noqonno in maanta wabar cumar aan ku duubno sidii maaragta allah raalliga ka ahaa asalkii soomaalina ahayd ilaaha ku mahadsan alxamdulilah marka beesha waxaan leeyahay ilahay idin barakeeyo walaalka aad keenteen iyo wanaaggii iyo khayrkii aad noo soo muujiseen waa idinla qaadan wabarka cusub ee beesha baadicadeex ayaa goobta xafladda ka jeediyey kelimad kooban oo u badan mahadcelin iyo duco waxaan halkan ugu hambalyaynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kasoo qaybgalay xafladdan qiimaha badan leh sharafta leh oo duubabka dhaqanka ka mid yihiin naqibada ka mid yihiin dhammaan culummada ee diinta hogaaminaysa ka mid tahay dadka waayeelada iyo dadka dhallinyarta bay ka mid yihiin abwaanada dhammaan waxaan ilaahay ugu baryayaa inays ilaahay diinta ilaahay kor ay noqoto diinta ilaahay kor aan ku dhaqanna diinta ilaahay aan ku dhaqanna diinta ilaahay aan xawjinna cadowga muslimiinta as ilaahay qabta walaaya islaamka ilaahay iskor ka dhiga walaaya islaamka ilaahay kor ka dhiga gaalada ilaahay as jibiya muslimiinta meel joogtana kor allah iska dhiga cadowga muslimiinta ilaahay as qabta ugu dambayntii xafladda waxaa soo gebagabeeyey waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan kaas oo ballan qaaday inay dhankooda si weyn u soo dhoweynayaan kuna faraxsan yihiin wabarka ay caleeman saaratay beesha baadicadde bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala marti sharafta ka kala timid meelaha kala duwan ansaar iyo muhaajiriinba waa u mahad celinaynaa dadka meesha ka soo qayb galay waxay u qaybsan yihiin intaas waa aad mahadsantihiin dhammaantiin si gaara waxaan ugu mahad celinayaa beesha baadicadde oo wabarkaa qiimaha badan wabarka diimeed ah ayagu keensaday walaalaha reer baadicadde wabarkan qiimaha badan keena waxaan leenahay horaan idinkugu mahad celinay keliya waxaan rabaa inaan idhaha waxaa weeye wabarka ku garabsiiya diinta islaamka wabarkaa ku garabsiinina wax diinta islaamka khilaafsan ha ku boorinina ha dhuminina qabiilka iyo doonistiisa iyo wax hawada ku socda wabarka ha ku qulaaminina wabarkiinna waxaad ku qulaamisaan mabda'a diineed sharaf iyo cizo baadicadda iyo cid kaleba waxay ku helaan kitaabka alle subxaana wa tacala munaasabada tan lamida ayaa maalmihii la soo dhaafay si aada uga dhacayay qaybo ka mida walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo beelaha soomaaliyeed ay ku dooranayaan hogaamiyaal dhaqan oo u istaagay inay beelahooda ku hogaamiyaan shareecada islaamka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina maanta oo khamiisa waxaa jo baidhen madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka u bilaabanaysaa maalmihiisii ugu horreysay ee hogaaminta dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maalintii shalay jo baidhen loo dhaariyey xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka kadib munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ah ee washington jo baidhen ayaa noqonaya madaxweynihii afartan iyo lixaad ee maraykanka waxaana si aad ah u soo dhoweeyey kumanaan ruux oo ka mida taageerayaashiisa iyo sidoo kale qaar ka mida madaxda waddamada reer galbeedka madaxweynaha cusub ee maraykanka jo baidhen ayaa warbaahinta horteeda ka sheegay inuu la dagaalamayo argagixisada gudaha sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha xilka ka degay ee dalka maraykanka trump ayaa isaga guuray aqalka cad ka hor munaasabadda caleemasaarka jo baidhen isagoo xaflad ku qabsaday gobolka florida intii uu xilka ku wareejin lahaa baidhen taasoo ay ka qayb galeen dad aad u badan muddadii uu xilka hayay donald trump wuxuu dalka maraykanka u horseeday dhibaatooyin iyo qalalaaso siyaasadeed isagoona dhibaatooyin baan ka geystay waddamada caalamka islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga inta